ficilkan carafa facalo wasankaasa lagama bineeyo oo de waxa weeyaan wixii mudaabaca oo kale noqonayo kale iyo halkan ma timaado haddii laba odhanayo carafa ofan caraf oo kale iyo ma noqoto sia aan loo odhan incada incadamo oo kale iyo wixii lamidka ahaa saadeed bal markaa waxaa roonay de ino macnaha macruuf lugadaanay ku ahayn in carafa ayaan lugadii macruuf kuba ahayn ama wax dee lagu garanayo aan ahayn oo maadadii laga binayn jiray ama waxyaalihii lagaba binayn jirayna ficilku ama macaanidii laga binayn jiray waxa weeyaan inficaalkana ma aha tan oo kale saa daraadeed ma haboonayn waa cibaaradooda ay uga jeedaan taas imankana beyt kale u eg ayuu soo dhisa ama dee kelimadii unbu bedelo saasaaba kaba roonaan le sharaxan imakaan hayne waa luqada macruufkuma aha laakin maqsuudkiisu waxa weeyaan imaka halkan sheekiisii ma ridayo waa sheegaya bal marka kol hadduu sheekii sheegayna de can iyo canna iyo uma baahna xadathanii fulan buu odhan can fulan ama xadathanii fulan iyo akbaranii fulan iyo samictu fulan laakin wixii lagu yaqaanay magacii lagu yaqaanay waxa iyo wixii lagu yaqaanay mid aan ahayn buu ku sifaynaya markaasay noqonaysaa ninkii in la garan waayo oo dee in la garan waayoy noqon hadha hadii la garan waayona xadiiskii hayaabay ugu imanaysa ku imanaysaa in la celiyo oo meeshii xadiiskii lagu camalfal lahayo sida kale wax looga taga aan lahayn sahaaladan dee ninkan la garan waayo in loogaba tago halkaa dhibaatadu ay kaba timaado balse asba isagana lagu magacaaba tadliilka shuyuukh ayaa lagu magacaaba dee umuuraha ula imanayeen iyo asbaabihiina asbaaba ay wadaagsanayaan iyo kuwa ay kala leeyihiin waa tan aan yar tilmaanay asbaabihii ku xambaaraysay bal isaga marku libacsi sheekh iyo waxyaalaha istisfaarkiisa yahay ama libacsi sheekh waliba markaa dee waa xaalo aada u madmuuma ayay noqonaysaa dashi weyn baa kuba sugan marka ikhtibaar yahayna waata uguma sahlan oo way ugu fududahay halkan uguma sahlan tahay dee tagsiru shuyuukhuna walow dee nin imika siqo sheekhiisiisanba uu rogrogo oo kale iyaduna almutashabicu bima lam yucda ayaa xadiiskii kalaabis sawbay zuur waaba ku rumoobi karaa ruuxaas oo kale bal waxa weeye kaas waxa lagu magacaabaa tadliilka shuyuukh wasani kii labaad waa nooca labaad laa yusqidhu ay laa yusqidu sheika sheekii ma ridayo raawigu lakin yasifu waa sifaynaya awsaafahu awsaaftiisa wuxuu ku sifayn bimaa waxa bi isaga laa yancarif aanu ku macrifoobayn manaa aan lagu garanahayn manaa laa yucraf wey aan lagu garanahayn oo lagu aqoon ayuu ku sifaynaya oo halkaasa markaa ruuxii la garan waayayo xadiiskii markaa ay uga imanaysa celinaba celiya bal halkaasa tadliiskii ayaan kaga baxaynaa laba qaybood oo ra-iisii baan imaka haysana waxyaalaha kale iyo magacyada kale iyaga ayuun bay hoos iman doonaan markaasoo waa tadliis lisnaad iyo tadliis shuyuukh nooc baa jira ugu khatarsan oo bal intaynaan ka bixinaan sheegayno qaybta hore tadliis lisnaadka raacsan waxa weeyaan waxay ku magacaabaan tadliisu taswiya ama tajwiidna way idhaahaan waa simid sanadkii la simo ama fiicnayn sanadkii la fiicneeyo taasi waxa ay tahay waata ugu sii xun e bal dee waaba dee surxi way noqon kartaa taasi ninkani sheekiisii ma ridayaba sheekiisii buu sheegaya laakiin maxaa dhacaysa sheekiisani siqo waa nin siqo lagu kalsoon yahay uu magacaabay sheekhan siqadii nin daciif wax ka warinaya waa nin daciifa isagu sheekh uu sheegay ma qarin daciifka ilahi uu kaba wariyay ninkaa daciifka nin kaloo siqa ayuu kaba warinaya meeshii maxaa jiro sanadkii ku jira adigu dhexdiisii nin daciif oo laba noo siqa udhexeeya nin daciif oo laba noo siqa udhexeeya sanadkii saasu ah marka hore uu magacawnaa dee waa laiskaba garanayo dhib ma laha nin ragga mudalisiinta ama tadriiska lagu yaqaano taswiya ayaa muxuu imanaya hadde sheekiisii markaas maba aho halkii dee la garan laha laohan la ninkan sheekiisii ma waa kan canta isticmaalay halka dhexdu cantii u isticmaalaya xaggii hore xadasanii bu idhi ninkii daciifkaab laakiin ayuu tuuraya wuxuu isku xigsiinaya labadii siqada ahayd labada siqada haddaana isa soo gaadhin waa la garanaya waa inqidaaco waa la garanaya ee waa laba noo siqo intay iyagu kulmeen ama isa soo gaadheen uu udhexeeyo nin daciif ahaa oo sanadkii ku wada jiray ayuu isagu intuu ninkaa kaba saaro ayuu labadoodii ayuu isku xigsiinaya marka tadliiskaas waa tadliis lisnaadun laakiin magac gaaray siiyaan oo taswiyay ku magacaabay taswiya waxay ka dhigan tahay ruuxa waxaan sameeyey ayaa sanadkiibuu simay oo rag siqaadoo lagu kalsoonyi kuba simay waliba mutaqadimiintii horena tajwiid bay kaba micnaan jirin waa fiicnayn oo waxay odhan jireen jawalahu fulan hebel baa fiicneeye ujeedadu dadkii fiicnaaye sanadka ku sugnaa unbuu sheegay ciddii kalena uu kaba tuuray taasi waa nooc aada u khatiira xun ragga qaarkoodna way ku sifeeyeeno waa baqiyat ibn lwalid caalimoo la odhanaya iyo walid ibnu muslim iyo ayaa adigu waa laba noo caalimaya ayaa waxaan samayn jira lahaa marka iyadoo kale xaalkoodu ma ahan sheekiisa in la ictibaariyo oo la yidhaha talow samictu ma yidin se xadahani waayo mudalisiinta kale sheekhoodin baa la eegaya haddii xadahani yidha waa la aqbali ama samictu haddii kale la aqbali maayo raggan oo kale sanadka o dhan baa la eegaya sanadka o dhan canta sanadka ku sugan oo kale waayo sheekhay sagu tadliisiyaan sheekha suyuuki iyo cidda ka sarraysana tadliis buu ku sameeyaa marka meelaha sidaas oo kalea cantiisa waa inuu caddeeyo xataa mansuuqa sheekhihi waa inuu iyadana samaa caddeeyo si loo aqbalo oo kale si loo aqbalo oo kale oo dee saasa yidhahdo axaadiisu batiya laysat batiya fakun minha calaa taqya oo kale ninkaa batiya axaadiisa isma hagaagsane bal ka digtan waa nin caalimo macruufa welid min muslimiin isna ninkaasoo kale waa asxaabtii awzaaci ahaa bal marka taasoo kale isagana waa noocii tadliis ulisnaadun barhkood baa gooni u saareen waxaa lagu magacaabaa taswiya ama tadliisku taswiya waa waa qayb tadliis lisnaado waa nooc aada u khadiiraho aada u xun bal markaa marka la eego ragga qaarkoodna lagu tilmaamay bal marka halkaa tadliiskii waan kaga baxaynaayo wuxuu nooca noo bilaabmaya koob iyo labaatanaad waa shaadkii kitaabka bilogiisi aad buu kani u saalayo markaynu soo haynay xadiiskii saxiixa ahaa wuxuu inoogu soo tacriifiyey waxa weeyaan sanadkiisu markii uu xidho oo kale de taas oo kale ayaa waa si aynu ku soo aragnay inay kamid tahay waxyaalaha xadiiska صaxiixa loo ictibaarinayo cadamu shuduud o anlaa yashud aw yucala timasola waa inaanu shaad noo noqon oo shuduud aanu gelin bal imku halkan inoogaba hadlaya shuduudkii walo markaa inoo soo horreysay oo xadiiskii kale hadduu shaadnimo ama shuduud galo sanadkiisa ama matnigiisa dee uu ka baxayaa xasannimadii iyo saxiixnimadii waa ka baxaya qaybaha daciifka ayuu noqonaya waxaana ay tahay shuduudku bal imanka sa inoo taala kitaabka waxa inoo yaalla waa markaa dee uguna raasaxsan aan kuna gaabsanayne macnaa xadiiskii waxaa warinaya dee dad baa warinaya jamaacaaba warisay ama nin wax ka badan baa wariyey dadkii xadiiskan wada wariyey barhkood sibay ku wariyeen nin dadkii xadiiska warinaya kamida ayaa si dadka kale ay ku wariyeen si ka duwan ku warinayeen si ka duwan ama sanadkay noqonaysaa ama matnigiibaaba si ka duwan si ay ku wariyeen buu kuba wariyey marka taas oo kale haddii aynu markaynu labada riwaayo isu eegno isu geyn karnay oo waxa laysku la jamcin kara ay tahay shuduud lama odhanayo labadoodiiba waa la jamcin waa layskaga wada camal falayo xadiiskii dee maqbuulnimadiisii kama tegayo laakiin markaynu isu eegno macnahan ay faa'iideynayaan ama sanadku siduu kuba yimi si la jamcin karayo laysu geyn karayo maaho haddaan mid aqbalo kii kale ayaa in la celiya ka dhaalanaysa taa kale haddaan aqbalana kii kale in la celiya kaba dhalanaysa taas markaa maxaa la yeelayaa haddii ay meesha cadad ahaayeenna ninka keligii wixii uu wariyey ee uu dadkii kale kala gooni noqday ayaa la odhanayaa waa shaad ma shada shada fi naar oo kadee infarad can jamaca ayaa xadiiskaas ba ahaa naar buu kuga gooni noqonaya shaad waa almunfarid xaggii luqada waa kii ka gooni lahaa cidii kale haddaba in qowlka shaadkiina waa qowlka aan waafaqsanan aqwaabta ahlu cilmiga bal markaa riwaayadiisii ninkaa waxaa lagu magacaabay hadda isagoo sida kale siqa u ah riwaayaadkiisii kale aan la celin ahayn waana nin siqaw nin daciifa haddii waxaan la gooni noqday marka horaba dacfigiisaa loo diiday ee waa nin xadiiskiisa la aqbali lahaa laakiin dadkii kale ayay siay ku wariyeen si ka duwan uu kuba wariyey lama sancin karayo riwaayadiisii shaad baa lagu magacaabay macnaa lama aqbalayo riwaayada waa laga tegaya ta kale ee kasoo horjeedeen qaadanaynana maxfuud baa la yidhaha maxfuud waa kii maxfuudka ahaayo kaas baa la qaadanaya la aqbalaya bal riwaayaadkiisa kale iyada waa laska aqbalaya waa nin siqa ama nin maqbuula weeye laakin waa riwaayadan uu dadkii ku khilaafaya ayun baa la diidaya haddii meesha ay lababa yihiin oo midkoodka kale ka xifdi badan yahay ka itqaan badan yahay kii riwaayadiisa de itqaanka badnaa xifdiga badnaa riwaayadiisa ayaa noqonaysa tii maxfuudkahayd oo ninkii laga xifdiga badnaa iyadoon tiro looga badnaan sidii kalea looga raasax yahay oo ninkii laga xifdiga badnaana riwaayadiisii shaad baa laodhanaya baltaawe maalinta dhawada casarkii subaxda aan soo haynay ayaa waxaan soo marnay halkii waysada iyo markaa waysaday xadiis uu inoo soo naqliyay oo cabdillahi ibnu zayd xadiiskiisii ahaa oo laftigiisa ahaa rأytu rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam yaakudu liudanayhi maan khilaafa almaai aladi akadahu lira'si bayhaqi baa wariyey sanadkuna waa sanad صaxiixa in waxaan arkay rasuulkii ilaahay oo labadiisa dhagood u qaadanaya biyo aan ahayn biyihii uu gacmihiisa usoo qaatay markuu bayhaqi xaafid bnu xajar u tiriye ayaa wuxuu hi muslim baa xadiiskan wejkan macnaa dariiqan iyo sanadkan buu kuba wariyey o markaa laftigiisu muxuu ahaa wamasaxa bira'sihi bimain gayri fadli yaday madaxiisii wuxuu rasuulku ku masaxay biyihii ka hadhay gacmihiisa waxaan ahayn waa biyo cusub de inuu usoo qaaday taas ayuu kuba masaxay markaasaa wuxuu raaciyay xaafid xajar sidan soo marnay wahuwa almaxfuud kan baa ah ka maxfuudka ah markaa maxay tahay xadiiskan haddaan eegno sanadka intiisa badan waxa weeyaan muslim iyo bayhaqi isku mid bay ahayn waayo sheekada muslim unbay marka la dhaafo sheeka muslim sheekiisa la gaadho waa isku mid bay ahayn iyo sanadkeenkiisa dambe laba cibaara lagu kala wariyayo mide waxa weeyaan waa iyadoo madaxiisiiba wuxuu meedhayihiisii uu soo qaaday biyo cusuba kuwii madaxa ku saxaan ahayn bayhaqina sanadku waa saxiix buu kaba cabiraa laakiin laftigii isaga muslim muxuu ahaaye dariiqan sanadkan un lagu wariyey saxaabigan un laga wariyey ee weliba saxaabigaas iyo ninka kuxigay ka kuxigay ka kuxigay iswada mid bay ahayd waa ruwaad kaliya xagga dhamuba inyar ku kala dunaayeen ayaa markaa maxay ahayd madaxiisu uu ku masaxay biyihii gacmihiisa ka haday ujeedada markuu gacmihii maydhayo qoyaan baa ka hadhayo dee biyaha gacantaadii qoyaankeedii baa hadhay haddaba qoyaankii gacantu madaxiinuu marin weeye biyo ka lagu soo qaaday taas labadii macno way kala duwan yihin oo midna lagihiibuu biyo cusub usoo qaado kuwii madaxa ku masaxay baanay noqotay midna maya madaxiisa masixitaankii oo dhegii halkan waa laga aaminsan yahay ayuu adee ay ahayd biyo cusub kuba masaxay waa laba macnoo kala duwan marka xaafid muxuu kaba cabiray waa huwa maxfuud oo dee bal dabo kan baa asaxa iyo kaba cabira macnaa maxfuud oo markaa maxa ay tahay riwaayada ah raaytu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam yaakudu liudunayhi maan khilaafa almai ladi akadahu lira'si waa riwaayo shaada sanadkeedna waa saxiix laakiin shaad bay noqonaysaa riwaayadan ah wamasaxa bira'si ayri bimain gayri fadli yadayhina ee muslim saxiixiisa ku sugane sanadkan un lagu wariyeyna waa riwaayada maxfuudka ahayd oo waa shaadka wixii qaadirayay bal waa misaalkii shaadkaba kitaabkeeni baan uga laabanay taasee subaxeed shaadkii markaa waxay noqonaysaa nin siqa ah ama nin xasan raawiyi adigu waa raawiyi maqbuulka awn walow siqadii imaka halka waa raawiyi maqbuulka ahaa xadiidka adigu waa siqadaasun wixii uu wariyey ee uu ku khilaafo cid ka raajxsan ama tiro badnaha uga raajxsanaato ama xagga waktigood iyo dee dabdi iyo itqaan badnaha kaga raajxsanaato rux kaliya haba noqde uu ku khilaafo haddii la samcin karayo shaad maa in la samcin karahay ee dee adigu laba riwaayo isburinayo ah ayay noqonaysaa kan riwaayadiisina shaad baa lagu magacaabay riwaayada kalena maxfuud baa la odhan shaadku waa de qaylihi daciifkuu noqday tacana kalena waa riwaayada maxfuudka taasaa ah bal markaa kaa weeyo wuxuu i isagoo kaa inoogu tacriifin inoo sheegi wamaa xadiidka yukhaalif uu khilaafo siqatun ruux lagu kalsoon yahay fiihi xadiidkaas waa sanadkiisii ama matnigiisiiba sanadkiisiibuu ku khilaafay oo sanadkana waa ka yimaada de misaal baaba inoo yaalaan sheegi doono imaka sharaxa idinku sugan almala wasanka ayaa hamsadii loo fudaydiyey almala awe oo de almala waa ashraaf alqof dadka jamaacada waa la yidhaha mala oo jamaacadii kale kuba khilaafay de ashraaf alqofna marka la yidhaaho meel kastana ashraafteedu waa bixasadii ay tahay fadligan ashraaftiisna waa xusoobdiisiyo raggii musqiniinta abay markaa noqon ashraaftii halkan iyo marka adigu jamaacadii iyo dadkii ka tiro badnaa oo ku khilaafa ama ciddii kale ka raajixsanayd ee ziyaadata dabd ziyaadata itqaan uga raajixsanayd uu kuba khilaafo fashaadu fahuwa shaadu shaad weeye marka laftiga siqa waxay inoo jamcinaysaa cadligii daabidka ahaa ayaa laftigan siqadu inoo jamcin marka laakin dee maaha rijaashii saxiixa una rijaashii xasankuna waa halkanoo dee barkood baa kaba cabdila ma rawaahu lmaqbulu mukhalifan liman huwa arjaxu minhu waxa shaad ku yahay ku maqbuul ah waa xadiiskii maqbuulkaa ciddii warinaysa xasan iyo saxiix waa ninkaas siqada ah hadduu dee dabdi taama lahaana waa rijaashii saxiixa dabdigu haddaan utaam ahayna waa rijaashii xasanka wixii uu wariyo laakiin cid ka raajixsan cid ka mudan uu kuba khilaafo aan la samcin karahayn on laysu geyn karahayn ayaa shaad riwaayadiisii la odhan ta kalena waxaa la odhanayaa maxfuud marka xagga matniga misaal baan dhiganay bal laba misaal baa halkan sugan oo de ay fiican o waa yar taabanaya labadaba kollay iyadoo dee nooca maqluubka aanan wati waktigeena dhacayo aan markaa imika halkan aan maqluubka aynaan gaari karahayn misaalka wareegsay waxa weeyaan waa mid isagu matniga ah iyo mid sanadka marka matniga waa soo sheegnay waa xadiiskaa buluqaan kala soo qaadanu ahaaye cibaaraduna aan kusoo aragnaba kitaabkii wahuwa maxfuud uu kaba cabiray ujeedadu ta kalea shaada ayay ahayd maxfuudkiina waa kii qaadirayay in shaadkeed marka misaalka hore wuxu uhi safxada todoba iyo toddobaatanka bal marka matniga gala xadiis abi daauud iyo qolooyin kale ay wariyeen baa jirto abi hureyre lagaba wariyo laftigiisu ahaa idaa salla axadukum rakcata ilfajri falyamdajic can yamiini ruuxa idinka idinka midi labada ragcadood ee subaxa marka uu tukado intaas salaadii la gelin weeye faradka ahayd midigta hawjiigsado waa qawl waana amar waa rasuulki ilaahay baa dee sida xadiiska inoogu yaalo le axadka idinka idinka midi marka uu sunaa subax tukado inta dee faradka aan la gaadhin bal midibkiisa ha isaga jiirsado istiraaxa ha noqoto umuuro kale oo umuurihi ay xadiidka kuba fasireen haba noqoto bal xadiidka saas baa imaka saal abi daauudi ay kuba wariyeen maxaa laakin xadiidka macruuf oo dee saxiixa macruuf kuba ahaa iyada in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh markuu labadaa ragcadood tukado midigtiisa u jiirsan jiray oo waxa weeyaan ficila marka waxaa jirta nin acmash la idhaaho sulaymaan ibnu mahraan masajidka xadiiska kuma sugan asxaabtiisii oo dad aada u badan ahaa waayo waa dadkii aada loogu soo qaste loo yimi buu ahaaye cilmigana aada loogama qaadan jiray waxa weeyaan ayuu ahaa acmash oo rawaadi iyo dee raggii xufaan bay waktigaasi adigu waa xadiis ahaan looga soo qasi jiray ayuu ahaa waktigiisi waana sigaara taabi aada umal riwaayo taabicin saxaabuu ku leeyo kaasi ma jirto anas buu arkaa la yidhah waa arag aragti anas ayaa taabiciga uu kuba yahay asxaabtiisii guud ahaan bal nin cabdilwaaxid la yidhaaho xadiiskan hore warinaya abi daaudiyo ku sugan baa qowl ka dhigay oo yihi idaa salla axadukum rakcata ilfajr falyabaj can yamiini intoodii kale maxay ku wariyeen rasuulkii ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka uu labada ragcadood tukado midigta u jiibsan jiray ficil bay kaba dhigeen isna qowl dadkii la faraya ayuu kaba dhigay dadkii kale ee ka badnaaye acmash xirtiisii ahaa san kumay warin marka maxay noqonaysaa riwaayadan ah qowlka ah amarka ah waa riwaayo shaad ah ninkaasiyo ay laba gooni noqdeen dadkii ka badnaayo asxaabtii acmashaha rasuulka ilahay masaa laba iman jiray de habeenkii waaba soo tukanayo istiraaxabay ah markood baaba yidhah waa dee salaadii faradkana waa la gelayaa si khushuucda usaad noqoto ruuxu bal ha xusuusto tadakur badcada qabriga iyo sida loo lugi doono iyo waxyaaba adigu calaa kulli xalin waa tacliilaad ee rasuulka ilaahay waa la iman jiray taas in de waxa weya inta badanna waa guriga halku kulaba iman jiray de may ahayn masjidka waayo gurigu sidihiisa kuma tukan jiray marka waktigii dadku ay wada yimaadaan ee dee taasna waa soo dhexi jiro salaada mu geli jirayba bal marka xadiidku ficil buu ahaa qowlka dhigitaankiisu waa shaad waana shaad matniga taas waa mid sanadkana mid buu dhistay oo waa xadiis isaguna xamed ibnu zayd tirmidiya ay wariyeen oo xamed ibnu zayd waa imaam macruuf asbaacu taabiciinta aimadoodii kaba mid ah mr dinaar an camr bn dinaar an cawsashata bal masala waa nin isaguna taabiciintii camr bn dinaar waa taabici cawsashana waa taabici xadiidka maxaa kuma sugnaa ana rajulan twufiya calى cahdi rasuuli lahi salى اlahu alيه wasalam walam yadac waarisan ila mawlan huwa actaqa wuu idin yaala nin baa dhintay waktigii rasuulka cid dhaxashada kama tegin oon ahayn adoon uu isagu xoreeyey bimacnaa qaraabo kalaba maba lahayn adoon uu isagu xoreeyey baa ma jiray de xagga marka ilma ibsiga oo kalena qaraabo iyo nasab baa la iskuba dhaxlaa ama de xagga sihri de waatan de ama nikaax baa la iskuba dhaxlaa ama qaraabaa la iskuba dhaxlaa xaggan marka xorayna ay jirtana ruuxa wax la xoreeyey isagu dhaxalka kuma jireen laakiin ruuxa wax xoreeyey ba haddii cid loo waayo ciddii de qaraabo lahayn asalaan oo ay noqoto cid dhaxashay in la waayo kii la xoreeyey mawlihiisu waa soo gala ama muctiqi waa soo gala bal markaa taasoo kale casabu u noqdaa waa laakiin marka cid la waayo laakiin may jirin de xaggan kia isagoo la xoreeyey inuu wax dhaxlo taasi wax macruufa ma yahay xadiiska maxaa kuma sugan cid kalea la waayey xataa cid xoreysa bay jireen lakin adoon u xoreeyaa jira wax xadiiska kuma sugnayd inuu rasuulku de kol hadii maalkii waa baytumaal baa la dhigi laha meelo kale ciddii dee mudatay baabukani kaa mid ahaayo uu siiyey bal xadiiska iskama dhaaw in taasi waa macnihiise xadiidkan xamed ibnu zayd isagu siu ku wariyey waa cawsaja waa nin taabiciya muu odhan saxaabi ma sheegin waa xadiis mursala markaa oo nin taabiciya le rasuulkaa sidaa sameeyey waxaa jirta nin kaloo isagu ka wariyey xadiiskan camr ibn dinaar waa ibnu cuyayna isagu muxuu yihi can cawsashata can ibni cabaasin ibn cabaas buu sheegay bal markaa waxa weeyaan oo xadiiskiibuu adigu mawsuul kaba dhigay mawsuul ayuu kaba dhigay marka waxay dhahan sufyaan ibn cuyayna marka la eego camr ibn dinaar dadkii la kulmay waa ninka ugu iskaan badan axaadiistiisa qolooyin kaloo ku waafaqsanaana way jireen marka xadiidka mawsulnimada ayay raasax yeeleen oo xadiidkan in mursalnimo lagu wariyo kumay cilayne tan bay shuduud ka dhigeen walow xamed min ahli cadaalati waa dabdi ahaa laakiin qolooyin kii ka badnaa ayaa riwaayadooda ahayd xadiidka in mawsul lagaba dhigo oo bal taasna waa xagga sanadka wax galo waa matigii layskuma diidane waa xadiidka mawsulnimo iyo mursalnimo marka mawsulnimadii waxa loo raasax yeelay dad ka walow xamed mid mudsana yahay laakiin waa laga tiro badnaayo dee dad kale oo ziyaado oo ibnu cuyeyniya ayrkii ayaa iyagu sidan kuba wariyey oo riwaayadii kaba dhigay markaa tana maxfuudata kale waa shaad bal markaa waxay tahay adigu shuduudku sanad iyo matni waa gala waana qaybaha daciifka riwaayada kale tan laga tegay mooyo ta kalena maxfuud baa lagu magacaaba waana ta la qaadanayo la aqbalayo wallahu subxana watacaala ala usmani tala wuxuu ihi naadimku raximah llahu tacaala wlmaqlubu xadiiska lagu magacaabo maqlub ama noocan maqluubka la yidhaah qismani laba qaybood weeye oo markaa talaa uu raacayna oo mushaadkii ayuu raacay macnaa waa si kale uma raacine sheegitaanka la sheegayo ayuu dikri ahaan buu ku raacay shaadkii waa iska takmila iyo buuxin une wax kale maaha say isu raaceenna waa kan oo kii hore markii la sheegaa kana imika dikrigiisi uu raacay un laba qaybood wey bal halkan waxa uu inooga bilaabmaya macasalkeena ugu horeeya maqluubkii waa nooc isaguna anwaacda xadiidka kamid ah waana anwaacda daciifka ayuu kaba mid yahay qaybaha daciifkuu kaba mid yahay lafdiga maqluubna dee waxa weeyaan waa wixii la dabagediyey xag kale loo rogay taas baaba maqluub lagu magacaaba luqadii kana siuu inoo dhigay laba nooc buu noqdaayo mid waxa weeye oo maqluubka qaybta hore inoo adigu sheegi doono shadriga hore ku sheegi doonaa xadiis baa la yaqaanaayo si baa lagu warinayo sanadkiisii macruufku ku ahaa nin ba ayaaba warinayay la yaqaanay markaas ba waxaa la samaynayaa ninkii ayaa xadiiskii meeshiisii laga bedelayaa sanadkii laga tuurayaayo nin kale isku dabaqayiin maha dee nin aanay isba lahayn isna nadiirkiiso isku dabaqayiin oo isku waktiyiin baa halkiisii la dhigayaa oo raawi ayaa raawi lagu bedelaya waxaana kollay taa loo sameeya camdi ayaa loo sameeya inta badanna raggii wadaacinta ahaa aad iyo aad u daciifka ama axaadiista aan jirin samaysan jiray ayaa waxaan samayn jiray oo laba iman jiray balkaasi qayb weeye oo waa raawi xadiidkii laguba yaqaanay riwaayadiisa laguba yaqaanay oo inta laga tuuro laga qaado nin kale halkiisa la dhigo bal marka aanay sahwi udhicin kolkol bay ruux sahwi uga dhacaysa dee isagii dembi markaa kuma laha walow xadiidkii ay dee raad ku yeelanayso isagii daciifinayso markan ay camdiga u dhacaysa ee ay waxaan waana wax ujeedo loo samaynayo dadkii wadaacinta ay wax samayn jiray baa samaynaya marka caynkaas oo kale ah muxadisiinta ruuxa waxay ku idlaaqaan waxaa sameeye saarik bay dhahaan ama markay sheegayaanba ay leeyihiin hebel waxa lagu tuhmay ama uu la iman jiray sariqat alaxaadiis axaadiistoo laxado waa noocan waa noocan bay sariqo ku magacaabi jireen ruuxa sameeyana ay saarik ku magacaabi jireen waa joog waxasanuu samaynaya qaaliban nataa waxay ula iman jireen waa si xadiiskii loo wariyo usocodsiiyaan ama iyaga looga qaato oo looga wariyo iyagoo dadkaas oo masalan xadiiskii dee la yaqaanay ee hebel ama fulan uu warinayay dadkii waa la yaqaanaayo kollay dee cid kala duwan baa xadiiskii laga warin jiray marka sanad labaad ama raawi labaad la keeno halkiisii oo dadku aanay maqalba culimadii kale ee dee xadiiska warinaysa iyo ruwaadii kale agkooda aan kuba sugnayn arrinta waxay noqonaysaa wax la xiiseeyo oo la yidhaaho hebelna waaba warinayaayo waxaa laga helayaa ninkaa dee hebel baa wariya oo dariiqiisii laguma warinaya isagii baa markaa loo baahanayaayo lagama warinaya marka waa si loo jeclaysto oo loo raqbeeyo isagana loogaba qaato taas buu waxaan ulaba imanayeeno uga samaynayay walow dee ragga xufaadla ahaa markaa umuurahaas ay soo saari jireen oy ogaan jireen waxaa jiro waxay adigu ula imanayay waa si looga qaato loogaba wariyo marka la ogaado dariiqan un hore loo arag loo maqalo culimadii kale aan agtooda kuba sugnayn iyo xufaadii iyo ruwaadii ee ninkani warinayo la yidhaha waaba dariiq ziyaadaa inoo soo baxay raawi ziyaadaa meesha yimo xadiidkan isaguna warinayo raawiga hore la wadaagsaday o markaasaa loogaba wariyo tan bay u samayn jireen bal markaa waana sariiqada xadiidka waxay yidhahaan taasi waa qayb iyadu de waxaana weeye anu kule waa ficil xaaraama aan banaanayn xadiiskiina waa kaasoo dee dariiqan waa dariiq la qaadanayo maaha ama xadiiskii bay raadkaas iyo dacfigaa kuba keenaysaa kaasi isaga waa qismi waana qismiga inoo horreysiin doono marka uu dee sanadka galo weye qismiga labaad waxa weeye waa iyado iyadu raawibay kaasi ahayd weliba sida kaa loo helaa way yar adkayd raggaa xufaada mooye waxa ay tahay waa xadiis dhan oo sanadkiisii laguba warinayay laga qaadayo sanad aanu lahayn isagii lala xidhiidhinayo matniganna sanad kaloonu lahayn oo waa isku bedel xadiisyadii iyo asaaniidoodii la isku bedelayo sanad baa la qaadayaayo matni aanu lahayn baa la tin matnigiina sanad aanu lahayn baa la tin kol way u samayn jireen iyaduna dee kuwan wadaacintii waxaasoo kolkol lafti aan matni aan jirinba ayay sanad hagaagsan oo toosan ay raacin jireen waa xadaa wax mawduuca ayay sanada saxiixaba la xidhiidhin jireen ay sanad ugaba yeeli jireen oo kale awqaada qaarkeedna ragga xufaada way la iman jireen laakiin waxay ula iman jireen imtixaan ninka xifdigiisa ay ku hubsanayaan ay kuba imtixaanayaan oo khaasatan nin ay u yimaadeen oo ay doonayaan bal in la hubsado aqoontiisa iyo xifdigiisa halkay gaadhisantao dee xifdigna lagu yaqaanay ayay axaadiistii iyo asaaniidoodii bay isku bedbedelayaan oo isweydweydaarinayaan isagii baa loola imanayaaoo lagu dul aqriayaa markaa ninku hadduu garto waxaan jira oo garto asaniidan iyo mutuntan aan islahayna ee waa nin xaafida oo xifdigiisu fiican yahay oo bal markaa dee ehelna riwaaye uba noqonaya haddii taas jaanibkaa loo doonayay haddii waxaa kala garan waayena waxay garanayaan inaanu xifdi lahayn oo kale bal taas imtixaan daraadeed baaba loola yimaada iyaday awqaada qaarkeed u sameeyaan kolkol rag dee lagu yaqaanay markii hore xifdi laakiin intay weynaadeen laga shakisan yahay bal xifdigoodii inuu isbedelay oo da-dan iyo waxyaalahan isaba bedelay ayaa inuu xifdigoodu sii lagu yaqaanay inuu yahay in kale axaadiistiisii lagu yaqaanay bay kolba axaadiisana dhex gelin jireen iyagoo ku dul aqriayo hadduu markaa gartana dee xifdigiisu waa fiican yahi rag boqol jira intay taa ku dayeen bay soo saareen sida imaam husein la yidhaah oo kale oo isagoo boqol gaadhay ayaa waxyaalo ay u sameeyeen oo aanay ka qarsoomin hadduu markaa uu ka kala saari waayena in xifdigiisi isbedelo xumaado nuskiiskii hore ahayn baaba lagu garanayay kollay taasna haddii bal xaajadaa loo sameeyo waxa ay tahay in markiiba la hagaajiyo dib la isugu celiyo si dad aan xaqiiqada ogeyn oo majliska jooga aanay axaadiisa inay asaaniidoodu san tahayba aanay ugu qaadan oon sidaa laguba warin oonay kuba faafin in markaa dhaksa loo hagaajiyo weeye bal hadday markaa la idhaah way banaante xaajadan loo samaynayo labadaa qaybood weeye waana sanadka taasi bal markayna markaan laqbayna isaga ayaan sheegi doonaa marka wuxuu ihi naadimku wlmaqlubu ka isagu la dabagediya ama maqluubka lagu magacaaba qismaani laba qaybood weeye oo talaa waanu raacay o shaadkii ayuu raacay laakiin waa xagga dikrigun buu kuba raacay markaa qismigii hore isagoo sheegu wuxuu yihi ibdaadu raawin raawi bederisaanki ma maada zaa-idan ka dhigi karnaa ama nakira mustafa waa ayi raawin kaana raawi i uu doonaba haba noqdo waa raawigaasi ku doono ha noqdo bana halku doono sanadka hakaga jiro halkii uu doonana hakagaba raabiyo shaksigu doono haba noqda adigu waa raawi uun ruwaadii kaba mida oo xadiiska lagu yaqaanay oo warinayay oo la bedelo biraawin raawi kale lagu bedelo oo inta raawiya xadiiska lagu yaqaanay meeshii laga tuuro ayaa raawi kaloon xadiiskii lagu aqoon baa halkiisii lasoo gelinaya waana nin dabaqadiisia waqtigiisia masalan waa xadiis cabdillaahi bni cumar uu ka warinayay inankiisa saalim ibni cabdillaahi bni cumar oo inta saalim laga qaado halkii la dhigo naafic naaficna waa mawlihiisii in badan wax kaba wariyey halkiisii la dhigo bal markaa taas oo kale waa qayb oo kale xadiisa saxiixa muslim kuba sugan oo laftigiisu iyo idaa laqiitum lmushrikiina fi dariiqin falaa tabda-uuhum bisalaam manaa mushrikiinta haddaad kula kulantaan dariiq salaamtaa ku bilaabina xadiiskaas oo kale waxaa lagu yaqaanaa o dee saxiixa muslim iyo uu kuba sugan yahay sail ibn abi saalix nin la yidhaaho oo isaguna aabihi abi saalix kaba warinaya abi saalixna uu ka warinaya abi hurayra taas bay ahayd nin adugu wadaacintii kaba mid ahaa axaadiisi aan jirin samaysan jiro amr khalid camr ibn khaalid la odhanaya may axmed ayaa may ayaa muxuu sameeyey adigu axmed nasibi la odhanaya kolle nin ka warinaya minan daciifa weeye ayaa muxuu dhigay sahayl buu meeshii ka saaray oo acmash ayuu ku bedelay muxuu noqday sanadkii xadiisku acmash can abi saalix can abi hurayrata marka tanna waxa loola yimaadaa baan leenahay la liyurqaba fiiha koox aba yidhah mukhaalif latocrafo kol ninku inuu shuhroobo magac yeesho dadku ay u baahdaano isaga loo yimaado xadiiskaa la yidhah bal xadiiskaa noo sheego isagii lagu dul aqriya ayuu tan ulaba imanaya taasna waxay kuba dhacaysaa de marka xadii culimo kale iyo aymo kale ay xadiiskii wariyeen ninkan laguma baahno xadiiskii oo isaga lagama warinayo dadkaa kale warinayay ayaaba xadiiskiiyo ciddii ka warisaa laga warinaya laakiin marka la arko xadiiskii oo acmash maanta warinaya laha suhaylun laguma yaqaanay had iyo goorna culimadu waxay u jecel yihiin marka dariiq la hele dariiq labaad iyo nin labaad iyo nin saddexaad oo xadiiskii la warinaya la helo dee wuu xoogeyn xataa xadiiska aduu daciifa mutaabaca iyo shawaahid iyo waxbaa soo baxayo tani waxay keenaysaa xataa kii daciifkaa inuu kabmo xoogeysto ka kalena kollay kuwuu sii siyaadsanaya waxaa loo jeclaadaa markaa de marka ruwaad kale la helo waa wax la raqbeeyo la doonayo o la jeceliyey haddaba ninkii marka xadiiskii acmash warinaya la arko horta dee xadiiskii inay taqiya ku imanaysa ta labaad culimadii warin jirtay isag iyagii loogama qaftay iyo ninkan yidhi anigaa saa ku maqlay oo seesaan kuma warinayaayo waxa uu leeyahy acmash baan kaba maqlay waa nin dabaqadeeda xamaadkao laakin wadaacinti kaba mid ahaa acmash baan kaba maqlay iyadoon acmash xadiiskii laguma aqoon ayaa waxay noqonaysaa dee dadkii tan jeclaayee doonayay riwaayaadkii bal in loo helo waxyaalo xoogeeya ama adkeeya inay isagii looga qasto loogu yimaado la xadiiskii markaa sanad isagu sanadkiisii uu galo oo lagaba wariyo oo waxay dhaha makhaalif ku curafo xataa ustaa ku noqdo wax macruuf oo la yaqaano haddaa doonaysa in lagu barto oo kale dee dadka khilaaf oo wixii la yaqaani wax ka duwan la kaalay waa laysu kaa sheegayo waa lagu baran waad suhroobi bal markaa taas oo kale haddaba waxan bay u samayn jireen waana dee ficla aada u daniya oo xuno dee wadcigii un bay kamid tahaye bal taasi iyadu waa mid oo raawi la bedelayo raawi kale halkiisii la dhigayo taasna way ula iman jireen taasi waa qayb ibdaalu raawi wa qalbu isnaadin isnaad rogidiiba iyo gedintiisa la gediyo isnaadkaas oo limatin matin usugnaaday oo matni lahaa oo markaa maxay la yeelo fayujcala limatin aakhara matni kale la siiyo oo bacnaa sanad dhan oo xadiiskii laguba warinayay ayaa la qaadayaayo matni aanu lahayn baa la timi masalan sanadkii macruufka ee xadiiskii inama alacmaalu biniyat lagu wariyey ayaaba la qaadi sanadkii o dhan inta la qaado ayaaba xadiiskii bunya alislaamu lala xidhiidhin oo agtiisii la dhigi ama sanad loogaba dhigi isaga sanadkiisiina xadiiskaa lagu warinayana matni kalaa la siin oo waa sanadkii ayaa la wada qaadaya maha raawiye guud ahaan inta la qaadaa matni aanu lahayn la siin matnigaasna sanad aanu lahayn baa la siin taa weey o muxuu yihi waqalbu isnaadin isnaad ba gedintiisa la gediyo la qalbiyo isnaadkaasoo limatin matni usugnaaday oo markaa fa yujcala limatin aakhara matni kale loo yeelo matni kale la siiyaana qismun waa qayb labaad oo waa qaybtii kale weeye bal markaa tan labaadna waxa ay tahay way tii hore horta dee taas kolkol baa raawi keliya un marka arrintu ay noqoto xataa raggii xufaadda ahaa ayaabay dee hore ay ugu adkaanaysaa inay umuurahan inay duruqdii isu wada keenaan ruwaaddii isu wada miisaamaan xadiidka siduu ku wada yimi ay wada ururiyaan mooye ay hore inay u ogaadaan laakiin tani way ka sahlan tahay oo raggii dee itqaanka iyo xifdiga lahaa waxyaalahan way garanayeen sanad dhan oo dee matnigiisi inta laga qaaday matni aanu lahayn la siiyey matni dhan oo sanad kale isagana la siiyey waxa weeyaan iyaga way garanayeen raggaa xufaadda ah dee dad kale laakiin may garanayn oo iyagii waxa weyan wax ka qarsoon bay ahayde taasna waa qayb laakiin haddaba qaybtan labaad san marka horeba sheegnay waxa ay ulala imanayeen awqaada qaar imtixaan oo matalan qisa mashhuuray soo naqliyaanoo bukhaari dhowr goor uu baqdaad yimi mar kamid ah ilaa dhowr goor buu yimi baqdaad oo markaas kolba si uu yimi markaas mar kamid a ayaa markii uu yimi iyadoo xifdigiisna markaa shuhroobay oo u soo baxo la ogi oo ladee la garanayo la maqlay ayay qoladii reer baqdaad ama reer baqdaad khaasatan raggii dee cinaayo un riwaayaadka u lahaa ayaa arrin ku heshiiyey isagii waa yimid berri oo kale ayuu majlis qabanaya la isugu imanayo isagu uu joogo markaasay dooneen bal xifdigiisan iyo waxaan lagu sheegayo in la hubsado boqol xadiis bay soo qaadeenay iswada weydaariyeen mutuuntii iyo asaaniidii toban nin baa loo dhiibay tobanlaba nin oo midba toban xadiis loo dhiibay dee waxaana lagula soo heshiiyey markaa majlisku hagaag u fadhiistee la isugu wada yimaado inay axaadiistaa sheegaan iyo isaga weydiiyaan markii majliskii lagu kulmay ee majliskii hagaag u xasilay ayaa nin kacay tobankii kamid ahaayo axaadiistiisii buu tiriyo xadiiska caynkaas ee sanadkiisku caynkaa yee bal ka waran bukhaarina markiiba waa garto laa acrifuhum baabuu yihi ma garanayo waa wadayo markuu kii dhamaystay tobankiisiibaa nin kala kaco isna tobankiisiiyo boqolkiibaa la dhamaystay isaga kama ziyaadinayn laa acrifu anigu ma garanayo kama siyaadinahayn markii adigu deeto dadkii iyagoo xaalada laba socday way iswada eegeen oo ninku waa gartay bay yidhaaheen oo iyago xaqiiqadii markaaba hele dadkii kale ama fuqaha lahaa ama culimo kale lahaayeen waxana laba socon de waxaabay sidahay ninku malaha xifdigii lagu sheegayay oo ninkani maba lahaa oo isagii baa lagu xukminayeyba cajzi iyo xifdi xumo ama xifdi la-aan de ama xifdigan lagu sheegaya ahayn markuu arkay dadkii inaan cid dambaysaa jirin baa waxay soo naqliyaan intu kacay inuu xadiis kastaba matnigiisii dib ugu celiyey oo weliba arrinta layaab kaley soo naqliyaan waayo waa xaafidootani kama qarsoon horta waxyaalahan waa axaadiis uu garanayo waa ogaan karaaye laakin waxaaba la yidhaha in dee tobankii nin buu tartiibtii ilaaliyo kii ugu horeeyo la sadaabay isagoo le xadiiskii caynkaasaad weydiisay saas ahaa dee saasi ma aha sanadkiisiiyo sawaabkiisu waa kaa ilaa boqolkiisa kuba dhameeyayo dee taasna waa wa inuu wax keliya mar keliya la sheegay haddana tartiibtii ilaaliyu dadkii kala gartaa waa arrin aada u khaariqa oo dee wax la yaab la weeye adigu bal markiiba deeta waxay noqotay in xifsigiisii loo hogaansamo oo ay muuqato xifsigan dee uu ku shuhroobay heerka uu gaadhsiisan yahay iyo taas iyo wixii lagala filayay wax ka weynba inuu gaadhsiisan yahay laba ogaado loo qiray markaa xifsi iyo fadli looba qiray bal waa qaso laakiin ay ku dhacday ikhtibaar taas kolley qasad kalena way jirtaayo dee umuuro dee kutubta kuba sugan oo culimo looba imanayo ama si aan soo sheegayo nin weynaaday xifsigiisii hore lagu yaqaano bal inuu heerkii joogo ay iskaba hubsanayaan haba noqoto ama se waxa weya ruux marka ay uguba horeyso iyagana iskaba hubsanaya adigu waa imtixaan wax loolaba imanayay nin adigu ama aan la aqoono imika lagu hubsanayo ha noqoto ama nin dee isagu markii hore la yaqaaniye laakiin laga shakiye xifsigiisii bal inuu musawihii lagu yaqaano yahay in isbedel kuba yimi da'diisa ama wax kaleba taas haba noqotay adigu waa wax loolaba yimi oo imtixaan loolaba yimi o marka culimada qaar waloy taa inkiri jireen xataa nafteeda oo ay dhici karto dee majliskii badnaa la isuguba yimi marka waxaan la maqlo dadka qaar inay saa kuba qaataan oo ay xadiiskii saa ay uga qaataan oo halka waxaan tirin iyo sanad iyo masaan israail saa laguma faafiyo maxduurkaasi kaga yimaada ay dhici karto laakiin haddana bal xaajadan bay u baneeyeen oy leeyihin laakiin intaan meeshii lagu kala tegin oo in xaqiiqadii la ogaado si aan waxaas maxduurkaa kale aan uba iman bal taasna waa qaybta labaad taasi waa sanadka matnigana waa ku iman karaa matniga qaaliban sahwibu u dhacaa oo sahwibu u dhacaayo dee kolley cabdi hadduu u dhacana nin wadaacu buu kaba dhacayaaye sahwibu uga dhacayo taasi waxa weeyaan waa iyadoo dee matnigii xadiisku ruux isku dabarogay oo sahwi ahaan iyo qalad ahaan si u ahaa si aan ahayn ugaba dhacdeen matalan waxaan dee wada ognahay xadiiskii toddobada sanada maalinta qiyaamaha hadhka loo hadhaynayo in cadcada kulaylkooda ogeyn taas waxaa kaba mid ahaa warajulun waxa weeyaan taصadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yamiinu bukhaariyo muslim iyo aimadii kaleba sidaasay kuba wariyeen waxaa riwaayaadka muslim barhkood dhacay marka hore riwaayadii sii caadiga ahayd way jirtaa laakin waa riwaayadii dee uu mutaabacaan ula imanaya mid kamida wax kaba dhacaye warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaalu eeg laftigii infaaq ay midig baa lahayd waxaana xadiisku ahaa dee laa taclama shimaalu ma tunfiqu yamiinuhu marka inqalaba calaa bacdi ruwaat waana saxiixa muslim ruwaadda qaarkood bu wixii isku dabarogeen oo arrintii wixii midig lahaydna bidx buu siiyey bidx wixii ay lahaydna midig buu siiyey o waxay cibaaradii noqotay marka xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaaluhu ma tunfiqu shimaaluhu oo bal markaa waxa weeye waa taas oo kale waa sahwi wax u dhacay weeye waa qalbi waa qalbi matni maqluub matni weeye laakiin sahwi bay u dhacdo raawigani umaba qastin taas ee riwaayadna sidaas mayno riwaayaadkii kale ay noo cadaynaysay kale amsilo kalena way jirta oo xadiis iyago culimada qaar ay si kale ku xambaareen kuwana qalbi ay kuga xambaareen baa jira xadiiskii ahaa waxa weeye laa yaqordanakum aadaanu bilaal basaas oo ina bilaalan yuadinu bilayl laftigaas waxa weeyaan iska cuno iska caba xataa yuadina ibnu umi maktum ayaa ibnu khuseyme iyo meela waxaa dhacayba inuu ibnu umi maktum habeen aadaamaye iska cuno iska caba xataa yuadina bilaal barhkood waxay ku tiriyeen inay qalbi tahay oo bilaal uu ahaa ka horeynaya ibnu umi maktumna uu dambeynaya si axaadiisii saxiixeynba kuma sugan aimada qaarkood waxay kula xambaareen tan qalbi may odhan etanaawud meeshii inuu jirayo kol uu bilaal ku horeeyo aadaanka hore iyo kol uu ku horeeyo ibnu umi maktum ay jirto markaa aan qalbi la odhan waayo kol haddaan wax saa usii cadaynaya tiri lama jamcin karo de inta qalbi lagu xambaari lahaa xaaladan kale laguma xambaaro bal adigu qalbiguna suu u dhici karaa taas weeye waaba in sahwi baabu inta badan haddii dee camdi yimaadana wadci oo kale u noqonaya taasna waa qaybta labaad oo waa xagga matnigana waa geli karaa qalbigu markaas alkal waxaa jirta iyadoo qalbi dhacay xadiiskii aanay waxba yeelin saxadiisii oo matalan raawi magaciisii uu si lagu yaqaanayo ruwaadda mid kamida dee sahwi ahaan magaciisii isu weydaariyay matalan raawi lagu say misaalkay soo qaataan kacbi ibnu muraba la odhanayay taasaa lagu yaqaanay lagu wariyey nin ruwaadii kamida ayuu isku dabarogay labadii magac buu isweydaariyo murat ibni kacbun ninkana waa nin siqaahun xadiiskii walow intani ay qalbi ay tahay sahwi wuxuu dhacayna ay tahay xadiiskii ma daciifinayso kol hadduu ninkaas la garanayo yahay una magaciisani un uu isaga iska weydaartay oo kale oo kolkol markaa noocyada caynkaasa iyadoo qalbigii jira ayuu xadiiskii ani haddana matigiisi wax noqon oo taasna kolkol way dhacday haddoo hata iyada ugu sahlan oo iyadu dee dhib saasa ma keento laakiin waxyaalahan kale ee san isweydaarka weyn ay xadiiskii kuba imanaya waa noocaa daciifka bal markaa maqluubki kaa weeye wuxuu ihi markaa naadinku ibdaalu raawin raawi bedelisaanki ma waa ay raawin kaana waa raawigu doona haba noqdo macnaha waa ay raawin min aruwaad waa raawigaasi ku doona haba ahaadee bedelitaankiisa la bedelo bal raawin raawi lagu bedelo oo inta dee la tuuro isagii raawi kale halkiisii la keenaa qismun qayb weeye oo qayb weeye waa kaasi waa qaybta hore wa qalbu isnaadin isnaadba gedintiisa la gediyo oo isnaadkaas oo limatin usugnaaday oo fa yujcala limatin aakhar markaa matni kale la yeelo oo la siiyo kaasoo lala xidhiidhiyaana qismun qayb kale weeye bal maqlubkii halkaas ayaan kaga baxaynaa waxau sheekhu halkan ama noocii saddex iyo labaatanaad ay noo sheegayaa nooc isagana laguma magacaabo alfard horta fardigu laba qaybood bay u kala qaadaanoo fardigu waa keli asalka hore waa kii kelida ahaa midi waa fardi mudlaqa kaasna ka loo jeeda maaha oo fardiga mudlaqa wuxuu noqonaya xadiis raawi guud ahaan ba la gooni noqday oo raawigan un baa sheegaya cid kale ma sheegayso gariibki aynu soo marray baab bal marka aanu gariib nisbi ahayn qaraabadu ay mudlaqa tahayna waaba kaas gariibkii mudlaqa ahaa weye fardina waa la yidhaha markaas waa fardiga mudlaqa gariibna waa lagu idlaaqaya markaa qaraabadu nisbahayn kolle kaa imika halkan logama jeedo oo lagama hadlayo de kaasna xukunkiisu kolley qariibkii baaba kuwa soo maraye raawigan keligii xadiiska warinaye la gooni noqdee cid la wadaagsatay aanay jirin hadduu raawi dabdi taami uu xasilo yahay cadaalana ay u sugnaatay cid markaa dee kolle haddii aanu keligii u warinayo cid kale ku khilaafsina maba jirte xadiiskiisu saxiix buu noqon haddii dabdigiisu aanu dhamayna xadiisku xasan buu noqon haddii dabdiba aanu lahayna xadiiskiisu kolad oo dee aanay kagaba sugnayn xataa cadaalaba ha u sugnaatee laakiin xal dabdi wax kelinimadan uu xadiiska keligi un sheegayo kollay waxbaa kuba sugane xoogeeyo kaba oo la yidhaha besnede waa fulan oo kol waa nin isaga aan dee ahayn riwaayadiisi aanay shaki yeelanahayn xagga marka la eego dabdiga in sahwi uga dhacay iyo qalad in ugaba dhacay marka heerkaa wax gaadhsiiye aanay jirina xadiiska daciif baabu noqonayaayo kollay waa fardiga mudlaqa xukunkiisa kaasna imaka halkan ma aha waxa weeyaan fardi nisbiya ayaa jira ama fardi muqayada fardiga muqayadkiina waxa weeyaan waa iyadoo xadiiskiiya xataa ma aha inuu guud ahaanba raawigani la gooni noqdaye laakiin marka la eego waxaan lagu qaydayo ayay fardinimadu kaba imanaysaa bal masalan tu inoo dhigan doono waa iyadiio bal masalan lagu qaydo xadiiskii nin siqa ah riwaayadii oo masalan la yidhaaho xadiiskan wax lagu kalsoon yahay hebel un baa wariyey markaa meesha eeg hadalkii waxataa waxaad ka fahmaysaa qaydkii dee mafhuumkiisii dad aan lagu kalsoonayn oo xadiiska warinaya inay jiraan laakiin markaynu eegna ruux siqa ah nin siqa ah fulan un baa xadiiskan warinaya waxa kale la wadaagsaday waa dad dacafaad balkaas fardi baa la yidhaahaa kollay kaa xukunkiisu fardiga mudlaqaayun buu lamid yahay oo dee ninkii daciifkaa riwaayadiisu riwaaya la-aan bay iskaba noqon kartaa hadduu dacfigiisu aada u hooseeyo ninkan markaa waxaa la eegi heerka uu ka gaadhsiisan yahay dabdi o markaa taas baa hadduu dabdi fiican leeyahayna dee xadiiskiisu saxiix buu noqon hadduu dabdi leeyahayna xasan haddaanu dabdi lahayna xadiiska daciif buu noqonaya kuwan dacafadiina kolley inay ictibaar usuubadaan bal ay waxxoogeyn karaan iyo in kale waa la hubsanaya taasoo wuxuu la xukum noqonayaaba fardigii mudlaqa halkaasi kaa waa mid alqaada qaarkeedna waxay isticmaalaan ay kuba qaydaan magaalo ayay kuba qaydaan halow dee magaaladii oo dhami aanay warin waana soo imika jamci kaba cabiri doono isagu misr min alamsar oo masalan waxaabay odhanayaan hada alxadiisu tafarada bihi ahlulmadina xadiiskan waxaa la gooni noqday reer madina ama reer maka ama reer basra ama taas baa la ama reer misr ayaa la gooni noqday odhanayaan kollay ma aha magaaladii oo dhami inay wareysay ma aha mandiqadaas dadkeedii inay wada wariyeen maahe awqaada qaarkeed jamaaca iyaga kamida ayay noqotaa awqaada qaarkeedna waaba nin keliya oo laakiin beledkaa kamida ayaa xadiiskii warinaya o cid kaloo dee bilaadii kale ayaa la wadaagsanaysaa ma jirta weeye san imika hadduu nin wax sameeya qabiiladiisii baa loo tiriya la yidhaha reer hebel baa wax dilay nin keliyaana dilay reerku mabaabay ogeyn waa taas oo kale unbay tana noqonaysaayo marka la leeyay magaalo fulan baa xadiiskan warisay bal taasna iyadna waa mid oo waa fardi muqayad o waxaa lagu qaydayaa beled ayaa riwaayadii xadiiska lagu qaydaya waxaa kaloo jirta qayb kale oo iyadna inoo sheegi doono ay tahay raawi mucayana riwaayadii ayaa laguma qaydayaa oo masalan maxaaba la odhanaya lam yarwihi can fulan ila fulan ninka hebela hebelun mooye cid kale wax ka warisay ma jirto macnaha xadiiska waa xadiis la yaqaano oo duruq kale leh laakiin markay fulan noqoto fulan hebelun baa kaba wariyey iyadoo dadka kale xadiiska fulankaa la wadaagsaday lagaba wariyey ayaa laakiin markay riwaayada fulan noqotay bal masalan waa iyadoo la yidhaha lam yarwi can zuhri ila fulan zuri hebelun mooye cid kale kamay warin masalan waxaaba dhici karta dee xadiiskii qataade iyo amtaashi inay warinayaan duruq kale uu leeyahay laakiin markay isaga shaksigan mucayan kaa noqoto ayaa laleeyahy wa xaggiisa qariib buka ama fardi buu kaba noqonayaayo hebel mooye cid kaloo ka warisay ma hayno taasna iyaduna waa nooc fardiga kamida bal markaa dib baynu usoo yar ugu soo yar noqon doonaa ilaa qobadaan eegaynaa markaas baytka waxa maqsuudki waa kaasi oo wuxuuhi walfardu fardigu waana fardiga muqayadka ahe kii mudlaqaha maahe ma xadis weeye ama ama waxa weeye isaga ma wixii yaqayatahu aada qaydo adugu bisiqati biriwaayati siqati min siqaa riwaayadii aada ku qaydo oo isagu dadkii kale siqaadkaa kala gooni noqday oo tilaahid lam yarwihi siqatun ilaa fulan xadiis nin siqaa hebel mooye cid kale may warin kaasi waa mid xadiis baa waxa weeye saxiixa muslim kuba sugan oo ah rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh inuu aqrihi jiray ciida adxaa iyo ciid alfidri qaaf iyo iqtarabat isaaca xadiiskaasaa maxay yidhaaheen o xadiiskan lam yarwihi siqatun ilaa damran macnaa xadiiskaas wax siqa ah oo lagu kalsoon yahay nin damro laydhaah mooyaane nin kaloo wariyey maba jirto ayay yidhaaheen macnuhu damraha nin cabdillahi ibn lahiica la ydhaahayo daciif ahaa laakiin caalim ahaayo sida daciif aha ayaa la wadaagsaday isagii laakiin wax siqaa bal masalan xadiiskan damro mooyaane cid kaloo warisay ma jirta ayay yidhaaheen bal xadiiskaas oo kale waa kan uu sheegayo siqaad kuba qayday kolle xukunkiisna fardiga mutlaquu la mid noqonayaayo dee ninka aan siqada ahayn waa la lama ictibaarinayo ka siqada ah heerka uu gaadhsiisan yahay siqadnimo ka gaadhsiisan yahay laba eegi taasi iyada waa mid oo wuxuu yihi maa qayatahu wixii aad ku qayday bisiqatin siqaad ku qayday aw jamcin aw qayatahu aada ku qayday bijamcin jamc aad ku qayday oo jamc aad ku qayday iyadu kuwa kale inta badan bimisri bay kaba cabiraan magaalay beled bay kaba cabiraan jamca taas buu ujeedaa walibana dee jamc oo dhan ma ahay hadduu xataa ruux keliyo beledkaa kamida yahay cibaarada qaydka way iskaba isticmaalaan waxay saasay bacd shuraax qolooyinkii xadiiska kitaabka sharxe barhkood yidhaaha hadduu halkan yidhaaha ow misrin bedela jamcin waayo wasanka waxba ma noqdeen waa isku xuruufun way iswada leegyihiinun macnihiina iyada dee marka la ega kay u isticmaali jireen waafaqsan marka tan iyada waxay u baahan tahay inaan wax ku dee aan ku xambaarno on dee ku awilno wax bal markaa taasaaba kaba roonayd bay dhahaane adigu wixii aad ku qayda jamaaco beled mucayana adigu kamid ah oo tidhaahid sunnahan ama xadiiskan tafarada bihi ahlu maka masalan reer markaa la gooni noqday taas iyaduna waa aw qasrin aw qayatahu ama si aad ku qaydo biqasrin gaabin calaa riwaayatin calaa riwaayati raawin mucayanin raawin mucayana riwaayadii aad ku gaabin aad kuba gaabin si aad ku qaydo taasoo ida tanna masalan waaba iyadoo la yidhaaho masalan xadiiskan hebel waa nin warinaya tafarada bihi fulanu can fulan ama lam yarwihi fulanu lam yarwihi can fulanin ila fulan marka la eego hebel hebelun baa kaba wariya marka cibaarada xataa markaad eegto xadiisku maa fardi mutlaqo guud ahaan ninkani la gooni noqday laakiin markay shaksigan mucayankaa noqoto ayuu kala gooni noqday dad kaleo xadiiska aan ninkan ahayn oo wariyey way jiraane markay laakiin shaksigan mucayankaa noqotou nin kala gooni noqday waa tan uu kaba cabiraya qasrin calaa riwaaya riwaaya lagu gaabinaya riwaayata raawin mucayan can raawin mucayan baa lagu gaabinaya taasna waa qayd kale oo bal masalan xadiis adigu bacda asxaabi sunan ay wariyeen oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayhi markii uu safiya bintu xuyayi khaybar laga soo noqday oo la aqal gale uu guursaday welimadeedii oon hilib iyo waxba lahaynba taas ayaa maxaa kuba sugnaa awlama calaa safiyata bisawiq tamr sawiq iyo timir baabay weliimadu ahayd xadiiskaa dadkii warinayay anas baa warinayo anasna zuhri baa kaba wariyey zuhri waxaa ka wariyey bin bakr bn waail la yidhaaho marka maxay ku qaydeen oy leeyihin xadiiska lam yarwi markaa can bakr an zuhriy markaas ilaa bakr an zuhri marka la eego bakri mooye cid kaloo ka warisay ma jirta yidhah walibana ta ninkaa bakrina aabihii waail maanta aabaha warinayo raawigii ah aabihii waail baa kaba wariye xadiisko isagana waxaa la yidhaha lam yarwi can bakrin ila abuhu waail bakri aabihii waail mooye cid kaloo xadiis kasoo naqlisay ma jirto manaa dur kale xadiiska waa leeyahay laakiin markay noqoto qoladan ayay dee fardi uu noqday lagu qaydayo riwaayo raawiga lagu koobayaba ba taasna waa qayb kale haddaba waxa ay tahay nimaka xadiisku marku uu yahay gariibka aynu soo marray waqul gariibun ma rawa ma rawaa raawin faqad waxaabay ahayd dee qariibkii mudlaqa ahaa walow qariibkii nisbigaana uu ahaayo waa xadiis riwaayadiisa raawi la gooni noqday balkaas xukunkiisana waan soo ogaanay isaga naftiisa dee qaybo usii kala baxayo dee maynaan dhex gelin markay noqotooyin kan aan haynana horta waa wax nisbiya un wax mudlaqa maaha oo guud ahaan lala gooni noqday laakiin waa qaybaha uu kaba yimaado kelinimada nisbigii ama qayd keli ay kaba timaado haddii bal masalan markaa la yidhaaho xadiidkan wax fiqa hebel mooye cid kale may warin taasi waxaa la xukum noqonaysaa marka xadiidku guud ahaan fardi yahay ee raawi un u guud ahaan ba xadiidkii la gooni noqdayo dee ciddii aan siqada ahayn ictibaar ma siinayne ninkan siqadaa heerka uu gaadhsiisay iyo siqanimadiisu gaadhsiisan tahay la eegi saxiix buu noqon ama xasan buu noqon markaasaas kaas buu la xil ku noq haddii ninkan la gooni noqday dee uu aanu wasfigaa ku sifoobina dee waaba xadiidka waaba daciif markan jamaaco lagu qaydayo beled mucayana kamida wuxuu hadduu dee ay tacadudeen xadiidkii qariibba maaha xadiidkii magaaladan ha lagu koobo oo hala yidhaaho reer makerun baa xadiis ka wariyey ee laakiin markay jamaaco iyaga kamidi wadaagsanayaan xadiisku sidiisa kale qariib uma aho jamaaca warisay oo dee bal waxaa dhici karta xadiis mashhuuraba inuu yahay oo duruq saddex ka badan inuu leeyahay laakiin suuradaas baa waxa dhacda iyadoo nin keligo iyaga kamidi ninka wariyey uu yahay laakiin beledka ka tirsan inay cibaaradan kaba cabiraan marka taasna maxaa dhacay noqonaysaa iyada waa macno majaas oo sidan ficilka qabiiladaba nin ficilkii qabiilo dhan looguma nisbeeyo laakiin suuradaa maxaa inoo soo bixi xukumkii fardiga mudlaqa inoo soo noqon oo hadduu nin keliya beledkaa kamida yahay ninkan baa la eegaya hadduu nin cadaalo iyo dabdi fiican ay usugnaatay iyo xadiiska waa la aqbali saxiix buu noqon dabdigiisu haddaan utamayn xasan buu noqon ninkani haddii uu dee aanu ahayn nin dabdiba leh cadaalaha uga sugnaatay xadiiska daciif buu noqonaya haddii bal dee dabdigiisu aada uga sii xun yahayna waaba dhici karta dee qolooyinkii shaadka taa kaba dhigi jiray ama waxa weeyaan munkarka kaba dhigi jiray qowlkoodu soo noqday bala daciif buu noqonaya oo bal markaa waxaan leenahay un markan la leeyahay beledkaas hebel reer hebel unbaaba wariyay ama beled fulan unbaa wariyey hadday jamaaco tahay ina xadiisku ina dee reer qoladani hala gooni noqotay xadiiskii mashhuurka ama magacii kalau yeelanaya haddii laakiin uu nin keliya yahay ninkaas wuxuu la xukum noqonaya fardigii mudlaqa xadiiskii nin keliya guud ahaanba la gooni noqday ayuu la xukum noqonayaayo dee markaa la eegaya dabdigiisu khaasatan iyo waxyaalahan dee awsaaftan keenaysa waa cadaalad iyo dabdiga heerka uu kaba joogo balkaas ama tan iyada marka laleeyahay shaksi lagu koobaye leeyahay hebel hebelun baa kaba wariyey xadiisku kol aduu duruq kala leeyahay waa dhici kartaa dariiqa ninkani haddii aanu nin dee la aqbalo ahayn dariiqan waa la daciifin karaa laakiin haddii dee duruq kale oo uu ku xoogooba leeyahay waaba iska xoogoobayaaye balkaasi laakiin fardinimadii waa la qayday oo ma jiro xadiisku sidiisa fardi umaya laakiin dariiqan bay fardinimadu gelaysaa dariiqan ayay fardinimadu gelaysaayo markaa waxay noqonaysaa wejkaasun baa qaraabadii ama fardinimadii ay kuba sugnaanaysaa taas bay tahay lagmadan ku yarlaamaya oo wuxu uhi walfardu fardigu ma xadiiski weeye qaydta wa aada qayday adigu oo waa xadiidka qaydta wa aada qayday bisiqatin biriwaayati siqatin nin siqaa riwaayadii aad kuba qayday oo ti isagu de waa riwaayo nin siqaa riwaayadii oo dadkii kale kala gooni noqo oo tidhi lam yarwihi siqatun ilaa fulan aw jamcin aw biriwaayat qaydta wa aada qayday biriwaayati jamcin min beledin mucayan waa jamaaco beled mucayana ka mid ah riwaayadooda aad kuba qayday oo de waana saan leenahay waxba jamac ma aha kolkol buu nin keliyaba noqdaa misri bay kaba cabiri jireen bal markaa waa beled riwaayadii oo tidhaaho tafarada bihi ahlu maka ama ahlu madiina ama ahlu basraba sunahan ama xadiidkan laba gooni noqday taas aw qasrin aw qayata wa aada qaydo biqasrin gaabin aada gaabinayso xadiidkii calaa riwaayati manaa calaa riwaayati raawin mucayan raawi mucayana riwaayadii oo can raawin mucayan uu kaba warinayo oo tidhaahdo lam yarwihi can fulan ilaa fulan hebel xadiidkan hebelun baa ka wariya cid kaloo la warisay ma jirto ujeedadu ninkaas asxaabtiisii iyo xertiisii wax kastoo xadiidkan kasoo noqonlaya isagun baa jira ama dad kaloo ninkan ahayn lagala gooni noqday oo xadiidka warinaya waa jiraaye lakin markay hebel noqotay hebelun baaba kaba wariyay kaas baa waxay ku magacaabaan fardi waana fardi nisbiya ee fardi mudlaqa maaha walow xagga xukumka barhkood fardigii mudlaqaa la xukum noqonaya si aan soo sheegay wama bicilatin gumudin aw khafa mucallalun cindahum qad curifa waa qaybtii afar iyo labaatanaad ama noocii afar iyo labaatanaad waana xadiidka mucallal yidhaahaan ama macluulba ay kaba cabiraan bal markaa waxa ay tahay horta aynu soo maray xadiidku marka uu saxiix noqonayo ama xasan inay shuruuddiisa ay kaba mid tahay iyo quyuudiisa inuu cillo ka nabad galo taas oo horeynu usoo maray inaanu shaad noqon shuduudkii wuxuu iya waan soo maray inaanu la cilayn oo cilla aanay gelin cilladiina waa kan maanta uu inoo tacriifinayo marka cilladana waxay kuma tacriifiyaan waa sabab inta badan qarsoon waa sabab qarsoon oo xadiiskii dhaawacaysa sixadiisii iyo aqbalkii la aqbali lahaa dhaawacaysa dee sida lagu ogaanayaana ay tahay marka xadiiska duruqdiisa iyo asaaniiddiisa laisba geeyo mucalamkana waxaabay kuba tacriifiyeen bal tacriif yar aada moodo inuu ugu fahamsan yahay marka ugu dhow yahay tacaariftay kuba tacriifiyeen wa xadiisun daahiruhu salaama ulica bacda taftiishi ulica calayhi bacda taftiishi calaa qaadix waa xadiis marka la eego sanadkiisa la eego dee daahirka hoosale inuu fayow yahay daahirkiisu ahaayo markii xadiiskii laga daba tegey ruwaadiisii laysu wada keenay siay ku wariyeen laysu miisaamay laysu muqaaraneeyey waxa qaadexo xadiiska sixadiisa dhaawacaya laba arko matalan waa xadiis aan arakayno iyadoo sanadkiisii dhan yahay saxaabigiisii la magacaabay rasuulka ilaahay loo kor yeelay ruwaadan markaan eegnana dee ruwaad la yidhaaho hebel baa daciif oo kuba sugan waani had iyo goor tacliimku wuxuu ku yimaada axaadiisa siqaat buu kuba imanaya ninka aduu daciifi marka horeba xadiiska daciif buu sii noqday cillaba uma sii baahno waxaan sababtan daahirka ee meesha joogta ayaa xadiiskiiba daciifisay iyadoo ruwaadiisii baan eegnay wax daciifi kuma jiro wa taaso waa dad toosan sanadkii baan eegnay wax inooma muuqdo wax kala go-i inooma muuqdo matigii baan eegnay rasuulku gaadsiisan yahay marka xadiiska daahirkiisu waa salaama laakiin markaan eegnay ruwaadii kani siduu ku wariyey kani siduu ku wariyey kani siduu ku wariyey laisu wada geeyey ayun baaba inagu soo baxday halkan imaka dee xadiiskii marfuuca uu kaba iyo rasuulka ilaahi loo tiiriyey ayun baan ruwaadii kale iyo aan eegnay markaan isu wada miisaanay xadiiskuba inuu mawquuf yahay kalaam saxaabi yahay ee waxaan koryeelkani waham dee ka dhacaysa ee kuludahana waham basar kama nabad geli karo ninku inkastaba haystaan badnaadee waham waa ku imanaya oo waxa weeye bashar waxa la yidhaha ma sumiya alinsaan ila linafsihi insaanka waxaba loogu magacaabay insaan waa ilowgiisa daraaddeed oo de waxa weya wa ina awala naasin awal naas cibaaradi xataa saaxib lqamis bilowadiisi kuma sugnayd oo waxa weeye dadkii ugu horreeyey macnaa kuwa xilooba kii ugu horreeyey dadkii ugu horreeyey wayo laqad cahidna ila aadam fanasiya walam najid lahu cazm ayaan umalaay